mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya waybayo kormeereen saldhigga booliiska deegaanka awdiile ee duleedka baydhabo oo muddooyin kunku dareeri dhisme iyo ballaarin wasiirka wasaaradda amniga taliyaalka ciidamada booliiska gobolka iyo weliba taliyaha qeybta dhixnadaad ee ciidanka xooga dalka iyo mas-uuliyiin kale iyo kormeerka saldhigga qeyb ku haaye gudoomiyaga deegaanka awdiinle ibraahim maxamed nuur kalaay iyo mas-uuliyiinta koonfur galbeed ku dareertay inkuwerbi xaalada deegaanka iyo dhismo saldhigga booliiska ee deegaanka oo gebageba marahaya rahiim geeka oo ete bilitumo ilamaad sanadkana manaa ii lamada kun iyo labaatiyo afarta bilitumo ilamaadna tumo ilama roogdo walihani walihana boogday wefdi oo hogaamiyow wasiirka amniga dowladda koonfur galbeed iyo taliyaha qeybta lixdamaad iyo taliyaha qeybta booliiska walisanlenaa wasiir ad ii wefdigaba manaa arday ha dhowaada ha ka dhowaada arday degmada awdiingle ha ka dhowaada meel edlisiinka jeeli ha ka dhowaada meel mayla raayis shacabsha iyo maamul shaba mana arday dowladnimada mayla raayis iyo kooyo kiidin ciidanka farahasan runtii mayla raayis wali jeelada fanay ini mayla raayis booqashada siiwidan oo habadiidan madahda kalena mayla raayis soddon iyo dhowrkan kilomitir oo baydhow iyo awdiin dhatiyo meel nebadow war ha boogda kor eedeedanka farhasagna marka hadal badan kale mayla raayise yaala wali arday ha koobaday hadhowaada eedeedanka farhasagna kooyokina mana arday
taliyaha ciidanka booliiska gobolka baay aamiin maxamed iyo weybowse sheegay in dhowaan hadagala ku gooyi doona saldhigga deegaanka weynuuse maamulka deegaanka awdiile n kuma hadnagay sidii oon ku shaqeeyahayan amniga deegaanka geek waxay booqnay saldhiggii odlakadhisi awdiingle saldhigaas oo meelaraaisu mardhowna la furo doona yahatway hambana inti un ha aragna marahaay sidii onay meelaraaimeelusata haaladiisu marahayti inti un ha aragna saasaan taaka hamboogani marka alxamdulillah meelfayle marahaay gebigebuu dhammaadi marka haddii ilaahay era biyaajidun biyaajidii way fadaan hob ilaahay indiin inti onay meelaraais harag jedjeyun onkoyna marka waybawaa meelraais gudoomiyii degmadana meelraais iidiidaan kama hadsiinya intiisu meelraais hanidhowaay degmada awdingla marka waybaan kama hadnaqaan bulshada ku nool oo deegaankan unaa tagkoyni